haatan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan cabdixaafid cawal ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartaana dhegaysanaysaa meel kastoo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa inoogu martay aduqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo ku sugan dalka poland isagoo kaga qaybgelaya shir caalami ah oo magaciisa la yidhaahdo well urban forum dad ku dhow labaatan kun oo qof oo ka kala yimi boqol iyo labaatan dal ayaana lagu marti qaaday ee kulankaasi dadkaas oo ay ku jiraan wasiiro maayiro iyo madax kale oo ka socota adduunka aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabdikariin axmed mooge bal marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka aad baan u dhowahay aadna waan idiin salaamayaa v o e da iyo dhamaan shaqaalaha o dhan ba aad iyo aad baan u salaamaya waa tahay cabdikariin bal marka hore nooga waran faahfaahin kooban inaga sii kulankan wallahi kulankani de waa sidaad u sheegtay waa kulan aada u weyn waa adduunka o dhan baa isu yimi waxaana laga hadlayaa runtii mawduuc aada u xiiso badan oo ah in markii dee maaragtay adduunkai qiinsaday in laga hadlo dhibaatooyinka faraha badan ee magaalooyinka adduunku ay wajahayaan waad ogtahay oo magaalooyinka adduunka dhibaatooyin fara badan baa ka taagan waxaa kaloo shirkani dee uu macno weyn ku leeyahay ahmiyad ku leeyahay waxaa laga hadlayaa shaqadii dowladaha hoose waxaad moodaa adduunka hadda inuu soo aqoonsanayo in dowladaha hoose ay yihiin kuwa dadka u dhow kuwa isbedelka hoosta ka keenaya marka dowladihii hoosena iyagana waa la eegayaa caqabadahooda laga wada hadlayaa horumarkooda laga wada hadlayaa maaragtay siday miisaaniyadooda u dejisan lahayen baa laga wada hadlayaa siday u heli lahayen dhaqaalahay ku shaqayn lahayen baa laga wada hadlayaa marka waa shir kulley de aniga maayarka ahaan macno weyni igu samaynaya in adduunyadii ay soo yaqiinsanayso in mashaakilaadka magaalooyinka haysta laga hadlo dowladaha hoosena maaragtay shaqadoodii iyo horumarkoodii iyo caqabadaha faraha badan ee haystaba in laga wada hadlo waa tahay caqabadaha iyo dhibaatooyinka magaalooyinka haysta waynu u imanaynaa adiga ka maayar cabdikariin ahaan yaa kusoo casuumay wallahi aniga dee waxaad og tahay hay-adda wol maaragtay un habitat oo dee maaragtay hay-adda jamciyadda qurbaha ka dhexaysa oo qaabilsan ee noogu shaqada dhow ayaa ayaana soo marti qaaday runtiina aad iyo aad baan uga uga uga uga mahad celinayaa shirkana waxaa wada abaabulaya dowladda poland iyo dee un habitat marka sidaasaan casuumadda ku helay waa tahay wafdi badan ayaa shirkan joogta sidaad ii sheegtay ma kala kulantay wafdidaas qaar aad kala hadashay waxyaabaha horumarka ka caawin kara magaalada aada adigu matalayso ee hargeysa wallahi shirka gebigiisubadda wuxuu ku saabsan yahay waxaa laysu keenay dadkii ama maayar ha noqdaan ama wasiira ha noqdaan ama dad cilmi baadayaala ha noqdaan jaamacada ha noqdaan cid kasta oo arrimahan laga hadlayo ama aqoon u lahayd ama ka shaqaysa ayaa daafaha adduunka o dhan laysaga keenay ujeedooyinka ugu waaweyn dee shirkan loo qabtay baaba waxaa weyaan bain dialogue ama wadahadalla ay dhex maraan dadka kala duwan ee maaragtay shaqooyinka isku mida qabanaya inay networking samaystaan inay xog wadaagaan inay xidhiidho cusub curiyaan marka waa shir aad maaragtay u xiiso badan oo subax walba markaad kacdo aada la kulmayso ama maayar kale ama wasiir ama qof kale oo maaragtay khabiir ama aqoon-yahana oo shaqadan dowladaha hoose aqoon durugsan u leh marka xilligaaga yare firaaqa tobabaraa dhacaya doodaa dhacaya marka xilliyada yare firaaqadana waxaaba la sameynayaaba meel loogu talagelay baa jiro oo dadku ku kulmayaan si ay markaa xidhiidho kulaan oo ay markaasi isu waraystaan waa tahay haddii aynu u dhaadhacno hargeyso cabdikariin iminka muddo sanad wax yar ayaa idiin dheer intii aad xilka haysay dad badan ayaa sidaynu ka warqabno kuu codeeyey rajo weyn ayaa bulshada hargeysa gashay gaar ahaana dhalinyarada maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee idiin qabsoomay walaal waxaa dee noo qabsoomay runtii magaalada hargeysa anagu dee markii aanu maamulkeygan cusubinimi dhibaatada ugu weyne dadkii waa ay tabayaan ay dareemaan cid kastoo timaadaana ay dareemi jirta waxaa kamid ahayd arrinta wadooyinka inkasta oo wadooyinku ay dhaqaalo fara badan fara badan u baahan yihiin haddana anagu ka dooleynaa inaanu dadka iyaga waxa iyaga u mudan ee iyagu rabaan inaan wax ka qabano dawaad ogtahay inta wado ee magaalada hargeysa maanta ka socota waxaanan insha allahu tacaala ku dadaalaynaa in magaalada hargeysa beri dhow la arki doono boqolkiiba sideetan marka gaarigaaga aad istaarato ama ad dhaqaajsato in boqolkiiba sideetan aad ku socoto dhul laamiya oo aanan dib u arag maaragtay dhulkii googoonaa ama dhulkii bilaalaamiga ahaa marka shaqooyinka ugu waaweyn noo qabsoono waxaa ka mid ah inaanu runtii dadaal badan la nimi wadooyin badan dhisayno wadooyin badan oo xidhnaa maaragtay aanu furayno sidoo kale dee adeegyadii aasaasiga ahaa ee ummadda ahayd inaanu qabano xeerku nagu waajibaano iyagana sidaasoo kale si maaragtay dhinac socotaa hawsha wadooyinka u qabanayna hadday iskuuladii hoose tahay hadday caafimaadkii asaasiga a tahay hadday saxadii tahay omaad og tahay oo dee imaka magaalada hargeysa wax kasoo ololayaa lagaga dhigaya magaalada nadiif shaqooyin wanaagsan baana halkaa nooga qabsoomay waa tahay wadooyinka ayaad cabdikariin aada carabka ku dhufatay marka wadooyinka laga yimaado waxaa jira in magaalada hargeysa waxyaabaha ugu badan ee kale ee laga cawdaa marka laga yimaado biyo la-aanta oo in muddo a jirtay ayaduna tahay xadhkaha laydhka amaba nalka oo khatar badanna leh isna dul saaran runtiina bilicda magaaladana aada dee aan ugu wanaagsanayn ma iyaga wax ma ka qabateen maxaad wax uga qaban weydeen maxaa idinka qorsho ah wallahi runtii anagoo iskaashanayna dowladda dhexe maaragtay hawsha hawlwey hawsha waa galay si weyn wax waan uga qabanay waxaana imaka de soo yaraanayaba halkii dusha marayay dhulka inta badan kombaniyada waaweyn maarata hawsha ka shaqeeya intooda badan waxyaa marka ku qabaan inay xadkooda hoosta marsadaan waana wada shaqadaas way socotaa magaalada hargeysa hadda hadaad baryahan tagta waxaad arkaysaa iyadoo markaa kombaniyada ay dhulkii qodayaan oo ay markaa kiibiladoodii ama xadhkoodii marka ay hoosta marsanayaan waxaan isleeyahay de waa waxa weeyaan soddon sannadood baa xadhigan dee lasoo xidhayay marka bil iyo maarata sanad iyo dhammaantood xadhkuhu hoos kuma wada mari karaan laakiin dadaalkaa waa la wadaa kombaniyada markaa ay dee shaqadani khusaysana meel fiican bay wax noo marayaan iyaguna runtii xaggooda waabay iyagaaba dee marka raali ku ah oo doonaya markaa shaqadaa inay qabtaan si xarku markaa hoosta ay u maraan oo dhibta faraha badan ee ka imanaysa xarkaha dusha mara si looga raysto waa tahay dhowaan waa tii dhibaatada weyne ka dhacday suuqa waahen ee u gubtay hawshaasi xaggee ayay maraysaa cabdikariim
alxamdulilah hawshaasi meel fiican bay maraysaa waad ogtao suuq weyn oo dhaqaalaheen dhaqaalaha ummadan iyo magaaladanaba ay ku tiirsanayd ba ayaa meesha ka baxay dadka guud ahaan soomaali oo dhanna arrintaas runtii way way way kaceen gacan bay kasoo geysteen imika waad og tahay oo dadkii dee xoolahoodu halkaa ku baabeen ninba intii maarata alla soo gaadhsiiyey wax maarata uu qofku wax ku bilaaban karo gacantiisa imika way gaadho waan waanu gaadhsiinay waanad og tahay sidoo kale in iyadana suuqii maaragtay imika lasii daayey oo maaragtay kombani ku guulaystay oo si casriya markaa insha allahu tacaala loo loo dhisi doono marka dhib weyn baa halkaa maaragtay waa dhibaatada ina gaadhay mudday qaadanaysaa in laga soo kabto laakiin shaqada in suuqii dib loo dhiso dadkii dib loo xoole loo xooleeyo si fiican oo wanaagsan bay hawshaasi u socotaa waa tahay shirkad inay dhisiso ayaad ii sheegtay waynu usoo noqonaynaa lakiin haddii aan su-aal kale kaasi weydiiyo dabcan ganacsato badan ayaa suuqa ku ganacsan jirtay cashuurna waa ka qaadi jirteen saameyn dhinaca dhaqaalaha ma idinku yeeshay cashuurtii halkaa idinka soo geli jirtay haddii aad tihiin dowladda hoose ee hargeysa ha way saameyn way nagu keentay maaragtay suuqan wuxuu ahaa suuqa ugu weyn maarata somaliland magaalada hargeysana markaan cashuurta dowladda hoose soo gasha qeyb weyn buu ka ahaa markaa suuqii dee markii uu gubtay maarata dowladda hoose dhaqaalaheedii saameyn weyn ayuu ku yeeshay laakiin anagu dee dadaal maaragtay inaan shaqada dowladda hoose istaagin oonay u dhirtin in halkii ishii dhaqaalaha u ahayd inay maarata dhibaata soo gaadhay baanu ka dadaalay waxaananu ilaahay ugu xamdi naqeena in shaqadii dowladda hoose ay sideeda u socoto oo dadku aanay dareemin dhibta halkaa naga soo gaadhay runtiina waxaanu rajeynaynaa insha allahu tacaala inaanu dadaalkayga labanlaabno oo ilo kale ama meelo kale inaanu markaa ka kabno inta karaanka egaasi shaqada dowladda hoose ay u qabsoonto laakiin su-aashaada jawaabteeda waxa weeye ilaa boqolkiiba dee inta udhaxay soddon ilaa afartan ayuu maaragtay dakhligaygu hoos u dhacayaa waa tahay waxaad ii sheegtay in shirkad la siiyey waxaa igu maqaala ah shirkadaas in laga leeyahay dalka suudan miyaa la waayey shirkad madani oo hawsha qabata cabdikariim lama waayin dee waddanka somalilan iyo adduunyada adduunkaynu ka mid nahay waxaana runtii dee imaka adduunyada wadduyadu way isu furan tahay somalilandna dee kombaniyada maaragtay caalamigii way iman karaan shaqooyinka laga qabanayana markaa way soo codsan karaan wadadan weyne imaka berbera corridorba dee kombaniya ajanabiya baa wada mashaariic fara badan kii biyaha qayb ka mid a kombaniya ajanabiya baa waday marka wadankeenu dee maaha wadan shuuciya maaha oo wadan furfuran kombaniyada adduunkuna way iman karaan shirkadaha maxalliga iyo kuwa caalamigaa labadaba waa loo furay inay inay shaqadaas soo codsan karaan de dadkii khabiirada ahaa ee aqoonta lahaa ee guddiga ahaa ee loo saarayna markii ay hufeen ay kala haadiyeen kolley dee shirkadan bay doorteen wax ku jabanna runtii dee ma jirto waanu jeclaan lahayn in dee combany maaragtay loo kalo oo maxalli uu helo laakiin sidoo kale somaliland hadda waxay ka mid tahoon adduunka aqoonta adduunkuna imika isu ballaqan tahay marka injineeradii da aqoonta u lahaa iyo guddigii loo saaray ayaa ayaa runtii xulashada iyo maaragtay taladaba kala saaridaba lahaa ugu dambeyntii cabdi kariin dhibaato kale oo hargeysa iyo iyo guud ahaanba somalilan dadku ay ka caban jireen ayaa jirta oo dowladaha hoose ku saabnay taas oo ah in dhulka danta guud dad gaar ah in badan la yidhaahdo waa la siin jiray intii aada xilka la wareegteen hawshaas idinku ma ilaaliseen ma jiraa dhul aada bixiseen annagu wax dhulaanu bixinay ma jirto ilaahayna waxaanu ugu xamdi naqaynaa inaanu ku fara adeegnay sidoo kale waxaanu dabagal ku haynaa oon dib maaragtay u diiwaan gelinaynaa dhulkii ummaddu lahayd ama danta guud sidoo kale shacabkana waxaanu ugu baaqnay inay soo sheegaan dhulalkii danta guud ahaa qof kastoo muwaadiniin fara badan oo dhul dan guuda markaa meel ku ogaabaa soo sheegay marka anagu imika intii aanu nimi runtii dee duwaanna waanu u samaynay guddi gaara oo si gaara u dabagelaysa oo duwaan gelinaysana marka waanu u magacownay marka hawshaasi runtii waxaanu ilaahay ilaahay ka baryana ilahay hawshaa noo fudeediyo dadkeedana intaanu xilka u hayno insha allah waxaanu doonaynaa inaanu maalin tusno inaan dhulkooda u kaydinay oo sida lacagtu ay bangiga u taalo oo kale aanu u odhan karno dhulka danta guud ee magaalada hargeysa ku yaalaa tiradiisuna waa intaa halkaana uu ku kala yaalaa marka anagu inaanu ilaalino mooyaane kuwa bixinaya ma noqonayn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maayar cabdikariim kaasi waxa uu ahaa cabdikariin axmed mooga duqa magaalada hargeysa oo marti inoogu ahaa barnaamijka martida maykrofoonka tan iyo intaaynu dhegaystayaal mar kale kulayna haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdikariin iyo anigu waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo